alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wa saxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacd waxaynu kusoo guda jiray halkii uu sheekhu kaga waramayey saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo masaa'il ku saabsan gaar ahaan wuxuu ka waramayey waxyaabahayna tusaaya khilaafadii khulafaa raashidiinkii rasuulka ka dambeeyey sala allahu calayhi wasalam khilaafadooda iyo inay xaq ahayd isla markaa in la adeecana ay mutaysteen waxyaabahaasina waxay meesha ka saarayaan dadka saxaabada rasuulka iyo khulafadaasi kasoo horjeeda ama khilaafadooda iyo madaxnimadooda diidan warkooda ayay meesha ka saaraysaa wa qaala wuxuu ihi rabbi caza wajalla liqowmin duul wuxuu ka yidhi takhallafuu ka hadhay can nabiyihi nabigiisa calayhi asalaamu fi lghaswati duulaanka kaga hadhay allatii duulaankaasoo nadabahum ullaahu ilaahay u amray caza wajalla ama uu ugu yeedhay dheh nadabahum ullaahu ilaahay uu ugu yeedhay caza wajalla biqowlih hadalkiisii ayuu markaa ka yidhi fain rajacaka allaahu ilaa طaa'ifati minhum wuxuu sheekhu u jeedaa dad rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka hadhay duulaankii ilaahay uu faray dadka uu ugu yeedhay dad ka hadhay wuxuu ilaahay ka yidhi oo rasuulkiisa uu faray markuu la kulmo inuu yidhaahdo khaswadaasi ay ka hadheen dadkaasina waa khaswatu tabuuk sanadii sagaalaad ee hijiriga ayaanay dhacday waxay ahayd duulaankii caanka ahaa wakhtiga aadka u kulula baxay munaafiqiintuna faraha badnayd ciidankii rasuulku ka haystayna sala allahu calayhi wasalam ay aadka u badnaayeen marka duulaankaasi ayuu ahaa ilaahay wuxuu ka yidhi fain rajacaka allah ilaahay hadduu kuu celiyo ilaa daa'ifatin koox xaggood kooxdaasoo minhum iyaga ka mida kuwaasii jihaadka ka hadhay oo fasta'danuuka ay idan kaa dalbadaan yanii inaad u ogolaato ay kaa dalbadaan lilkhuruuji bixis oo jihaadada kaa ka dambeeya ay ku idhaahdaan aanu ku raacno noo ogolowo noo idan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu macii macayga bixi maysaan abadan weligii in ima raacaysaan oo macayga ma baxaysaan walan tuqaatiluuna lala diriri maysaan macii aniga macayga caduwa cadowna la diriri maysaan inakum idinku radiitum waxaad raalli ku noqoteen bilqucuudi fadhiga awala maratin markii u horeysay markii u horeysay ee jihaad laydinku baaqo ayaa fadhiga iyo inaad ka hadhaan raalli ku noqoteen ee faqcuduu fadhiista weliba qucuud ayhaana maca alkhaalifiina kuwa jihaadka ka hadhay macooda fadhiista ilaahay jalla wacalaa wuxuu kuwaasi markaa ka mamnuucay cudurdaar la-aanta kaga hadhay khaswadii iyo duulaankii u bixisteedu uu waajibka fardulcaynka ahaa waxa ilaahay jalla wacalaa uu ku ciqaabay inaanay rasuulka dib u raacin sala allahu caleyh wasalam oo markay idhaahdaan aanu ku raacna rasuulku arrinkaa aanu ka yeelin waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen taasi waa mide tacsiir bay u ahayd tacsiir si waxa weeye marka tacsiirtaasi ay ku dhacdo nimanka ah dadka ka dambeeya ay isaga ilaaliyaan inay jihaadka dhayeeldhayeel uga hadhaan waata kale cuquuba min allaahina way ahayd ciqaab xagga rabbi ka yimi oo markay waajibkii iyo khayrkii loogu baaqay markii hore aqbali waayeen ayaa ilaahay jalla wacalaa ee arrinkan uu ku ciqaabay waay qaala wuxuu yidhi aynu aayaadka dhammaystirnay istidlaalka sheekha falamaa laquu nabiya nabiga markay la kulmeen sala allahu calayhi wasalama yas'alaanihii xaalo ay weydiisanayaan alidna ogolaansho fi lkhuruuji bixis uu ogolaado lilqaswi duulaanka ay u baxaan falam yadan lahum uma ogolaanin oo falam yadan lahum aanu u ogolaanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo amarkaa rabbigii fulinaya hee ayaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla sayaquulu lmukhalafuuna ida nطalaqtum ilaa maqaanima lita'khuduuha daruuna natabickm sayaquulu waxay odhan doonaan almukhalafuuna kuwii la reebay ee jihaadka ka hadhay kuwii laga reebay macnihi alkhuruuj ila aljihaad ida nطalaqtum markaa tagtaan ilaa maqaanima haniimooyin xaggood markaa tagtaan haniimooyinka lita'khuduuhaa saa u soo qaadataan waxay idin odhan doonaan daruunaana daayo naga taga natabickum aanu idin raacne yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallaahi hadalka ilaahay qul waxaad tidhaahdaa lan tatabicuunaa nama raacaysaan kadaalikum sidiinaasi ayuu qaala allaahu ilaahay u yidhi min qablu hore inaydaana raacin ayaa ilaahay hore u yidhi fasayaquuluuna waxay odhan doonaan bal iska daaya taxsuduunana waa naxaasidaysaan bal kaanuu waxay ahaayeen ba alla yidhi laa yafqahuuna kuwa aan fahmahayn ilaa qaliilan iyar mooyaane waay markaa sidaa aada maaragtay aragto wuxuu sheekhu ishaarayaa hadalkan ilaahay ee uu yidhi inuu yahay ka aayaddaa hore suuratu baraa ay sheegtay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allahi soo maaha kaalikum qaala allahu min qablu soo maaha macnii hadalkaa ilaahay ee ku saabsan nimankaasi inay marka dambe jihaadka rasuulka u raacaan iyo in kale waa kaa hore ee ilaahay jala wacalaa wuu u diiday inay rasuulka raacaan sala allahu calayhi wasalam hadalkaa hore ee rasuulka ayaanay doonayaan inay bedelaan oo ay waxa weeye arrinta maroorsadaan oo iska raacaan iyadoo loo diiday daahirka kalaamka sheekha sida ka cadi waa sidaas weeye bacdu ahlilcilmi baana sidaa maray ahlulcilmiga bar ka mida ayaa sidaa maray oo ibnu zayd oo mufasiriinta ka mida ayaa sidaa laga wariyey oo wuxuu i yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah hadalkan ilaahay waa hadalkaa ilaahay uu suuratu baraaa ku yihi fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifati minhum faاsta'danuuka lilkhuruuj faqul lan takhrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa laakiin sida markaa salafka bar ka mida laga wariyey ibnu jariir iyo kayrkiina ay doorteen sidaa way ka duwan tahay waxaana yidhaahdeen markaa ibnu jariir iyo kayrkii iyo salafkii ka horeeyeyba aayaddaasi yani baraaa dee way ka dambeysay aayaddan suuratu alfatxi ama inaa fatax ku jirta oo isku waktiba may soo degin oo labada waxa soo hordegtay aayaddan inaa fatax ku sugan waayo suuradda inaa fatax la idhaahdaa sulxulxudaybiya ayay soo degtay wakhtigaa sanadii lixaad bay ahayd wakhtigaasay soo degtay markii sulxulxudaybiya uu dhacay dabadeed ayay soo degtay waxaana ilaahay aada ugaga waramayaa cumradaa cumratulxudaybiya iyo waxyaabihii dhacay iyo baycatu ridwaan oo wakhtigii ay maka rasuulka iyo saxaabada dul degeen dhacday iyo arrimo caynkaasi ah waay suuraddan la idhaahdo suuratu baraana dee beri dambey soo degtay iyaduyo khaswadii tabuuk oo sanadii sagaalaad la qaaday ayay ku soo degtay iyaduna sidaa awgeed baa hadalkan ilaahay muxuu yihi naa fataxa aayaddan ku yaalla yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay mufasiriintu yidhaahdeen waa ballanqaadka ilaahay uu u ballanqaaday saxaabadii cumratulxudaybiya ka qayb gaadatay ee rasuulka raacday sala allahu calayhi wasalam markuu damco inuu soo cumraysto sanadii lixaad iyadoo makana gaaladii ay haystaan oy awood leeyihiin oy dhici karta inay dagaallo halkaa ka huraan oo jihaad dhaco walow qasdigoodu markaa dagaal aanu ahayn rasuulka iyo saxaabada sala allahu calayhi wasalam haddana cumradaa saxaabadii raacday ee dabadeetana layska hortaagay beytulxaraamka ee gaaladii markaa halkaa heshiisku ka dhacay ee bartii ku xalaaloobay lagu joojiyey ee dabadeetana dib u soo noqday ilaahay jalla wacalaa wuxuu u ballanqaaday mar haddii ay u babacdhigeen waxa weeye jihaadka iyo culayska iyo sabirka iyo meelaha dagaalka adagi ka iman karo markay soo noqdaan inay hanaa'imkii haniimooyinkii khaybar oo iska sahlan iyagu oo dagaal weyn iyo waxba aanay ka jirin inay qaataan oo iyaga ay u gaar noqoto wa ukhraa lam taqdiruu calayha qad axaata allaahu biha wa kaana allaahu calaa kulli shayin qadiira inaa fatax qudheeda ilaahay waa ka ku sheegaya markaa ilaahay iyaga ayuu u ballanqaaday iyagaana ilaahay jalla wacalaa uu ku maamuusa dadkii ka hadhay ee markii hore raaci waayey markii lagu sii socday halkaa cumratulxudaybiya lagu sii socday dadkii raaci waayeyna ilaahay jalla wacalaa wuxuu qadar ahaana u qadaray sharci ahaana u amray inaanay khanaa'imkaa khaybar ee sida sahlan lagu helaya ka qayb qaadan ma fahanti inaanay hee ka qayb qaadan marka sida ibnu jariir iyo ibnu kaiirkii ay dooranayaan iyo hayru waaxid ee saxiixan ah ee daahirka qur-aanka ka muuqata sidaa weeye amaa aayaddan suuratu baraaa iyadu waxa weeye dee intaa in badan kadib bay soo degtay rasuulku sala allahu aleh wasalam aayaadkan inaa fatax dabadeed dee jihaado badan buu qaaday soo maaha oo khasawaad badan baa ka dambeeyey suuratu tawbana beri dambe ayay iyadu soo degtay markaa sida daahirkaa sidaasay u kala duwan yihiin hase ahaatee dariiqada sheekhu uu maray waa dariiqada bacdu ahlilcilmi ay mareen oo alimaamu shaafici iyo ashcari iyo ibnu xasmi iyo keyrkood baa laga wariyey sida sheekh islaam ibnu taymiyaba uu ka soo rarayo inay markaa labada aayadood isku xidheen oo ay yidhaahdeen aayaddaa baraaa mar haddii rasuulku uhi anigay raaci maysaan ilana macaygana ka dagaalami maysaan waxaa laga qaadanayaa inay cid kale jihaadka ugu yeedhayso ciddaa kalena waa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo khulafadii unbay noqonaysaa bay yidhaahdeen sidaa awgeed khulafadii khilaafadoodii iyo xaqnimadeeda halkaa ay ka soo saareen halkaasay markaa ka daliishadeen laakiin isku xidhista sidaa la ysugu xidhayo labada ayadood fiihi nadar nadar baa ku sugan sida sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu kaiirka iyo ay tilmaamayaan ee cabirayaan nadar ayaa ku sugan waaya qaala wuxuu idhi falamaa laquu nabiya nabiga markay la kulmeen falamaa laquu nabiya nabiga markay la kulmeen sala allahu calayhi wasalama yas'aluunahu xaale ay weydiisanayaan alidna inuu u ogolaado fi lkhuruuji lilqaswi bixis ay markaa duulaanka u baxaan oo falam yadan lahum aanuu u ogolaanin anzla allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey sayaquulu lmukhalafuuna kuwii la reebay waxay odhan doonaan inay jihaadka u baxaan laga reebay ida nalaqtu markaa tagtaan ilaa maqaanimo haniimooyin xaggood markaa tagtaan lita'khuduuha saa usoo qaadataan waa khanaa'imtii khaybar intii heshiiskii sulxulxudaybiya la soo gelay dabadeed ay waxa weeyaan maaragtay rasuulka iyo saxaabadu soo heleen ay markaa u tegeen daruunaana daayay odhan doonaanna tabiickum aanu idin raacne yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaamallaahi hadalka ilaahay qul waxaad tidhaahdaa lan tattabicuuna nama raaci doontaan kadaalikum sidiinaasi ayuu qaala allaahu ilaahay u yidhi min qablo hore ilaahay baa sidaa hore u yidhi inaydaanna raaci doonin oo khanaa'imka khaybar ay khaas u yihiin dadkii sulxulxudaybiya iyo saxaabadii ka qayb gashay markaa sharci ahaanna ilaahay sidaasuu sharci gareeye qadar ahaana sidaasaa ilaahay jala wacalaa uu qadaray soo ma aragtid labada arrinba way ku kulmeen sida mufasiriintu ay caddeeyeen sidii baanay dee u dhacday fasayaquuluuna waxay ku odhan doonaan bal taxsuduunana waa naxaasidaysaan inaanu qanaa'imkaa iska sahlanee bilaa dagaalkaa idinla soo qaadanno ayaa naga xaasidaysaan bay ku odhan doonaan bal kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna waxay ahaadeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmahayn ilaa qaliilan iyar mooyaane oo hadday wax fahmayaan waxay ogaan lahaayeen macsida ay ku dhaceen darteed in looga reebay waxa weeye khanaa'imkaa sida sahlan lagu soo helayo oo ilaahay jalla wacalaa uu ku abaalmariyey wixii ay sameeyeen wa qaala lahum waxaa kaloo rabbi ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa lilmukhalafiina kuwa laga reebay ee markaa ka hadhay jihaadka oo min alacraabi acraabta ahaaday waxaad ku tidhaahdaa satudcawna waxaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qowmin duul duulkaasoo ulii ba'sin shadiidin dagaal daran u saaxiib ah aad dagaalka u yaqaana tuqaatiluunahum waa la dagaalami doontaan aw yuslimuuna ay aw hum ama iyagu yuslimuuna way islaami doonaan weerar baa ku ekayn doontaan ama way islaami doonaan fain tutiicuu hadda adeecdaan oo jihaadkaa laydinku baaqo ee madaxdu idinku baaqda a aqbashaan yu'tiikum ullahu ilaahay wuxuu idin siinay ajran ajra ajarkaasoo xasana wanaagsan wain tatawallow haddaad jeedsataan kamaa tawallaytum siaa u jeedsateen min qablu hore yucadibkum ilaahay weydan cadaabi cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuun kulun qaala wuxuu sheekhu uhi waladiina kuwii kaanuu ahaa fii cahdi rasuulilaahi wakhtigii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam axyaaan kuwa nool khuuibuu waxaa lagula hadlay bidaalika ha yani hadalkaa aayadda ilaahay ku sheegay baa lagula hadla ilan waan ka yidhi dheh nebi maxamedoo sidaa ku dhabaa la yidhi moogta sidaasaa dabadeetana lagu yidhi lamaa takhallafuu markay kadib dhaceen canhu can inabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wa baqiya minhum waxaa ka hadhay fii khilaafati abi bakrin khilaafadii abubakar iyo wa cumara cumar iyo wa cumaana cumaana radia allaahu canhume waxbaa ka hadhay dee oo raggii wakhtigaa rasuulka ka hadhay ee waxa weeyaan aan jihaadkaasi raacine ilaahay yidhi sidaa ku dhaha may wada dhiman intii rasuulku noolaa sala allahu calayhi wasalam bar baa dee haay iyaga ka mida oo laga yaabo weliba inay badidoodii yihiin ayaa haay faawjaba ilaahay wuxuu u waajibiye lahum iyaga biaacatihim adeecistooda iyaahum ay adeecaan khulafadaa rasuulka ka dambaysay sal allahu calayhi wasalama aljra ajar buu ugu waajibiyey jihaadka iyo khayrka markay ugu yeedhaan hadday ku adeecaan ajar baa ilaahay ugu waajibiyey wa bitarki aacatihim ka tagista aacadooda ay ka tagaanna alcadaab alaliima cadaab xanuun kulul baa ilaahay u waajibiyey oo sida aayaddu ay sheegayso wain tatawallow kamaa tawallaytum min qablu yucadibkum cadaaban aliima idaanan ay iclaanan ogeysiin darteed baa ilaahay sidaa u yihi min allaahi ilaahay ka ahaatay caza wajalla oo bikhilaafatihim khilaafadooda iyo madaxnimadooda saxaabada uu ogeysiinaya dadka radia allaahu canhum radia allaahu canhum ilaahay raalliha ka noqdo walaa jacala kamana yeelo fii quluubina quluubteenna hilan uurxuma liaxadin minhum axad ka mida saxaabada ugama yeelo faidaa habata haddii ay sugnaato khilaafatu waaxidin mid madaxnimadii minhum ka mida saxaabada iyo khulafaau raashidiinka intadama waxaa ka xidhiidhsanaya minhaa khilaafadaasi khilaafatu larbacati afartaba khilaafadoodu way ka xidhiidhsamaysa oo haddii mid la suga inuu khaliif ahaa inta kalena in la sugay noqonayso waayo waxaa jira arimo guud oo wada tusinaya inay wada khulafo ahaayeen calaa kulli xaal aayaddan ilaahay wuxuu ka waramayaa ciddii wakhtiyadaa hore jihaadka ka hadhay rasuulka sala allahu calayhi wasalama inaanu jihaadku sidaa ku dhammaanin ee ay jirto jihaado dambe iyo dagaallo dambe oo waxa weeye loogu yeedhi doono dagaaladaa dambena dadka lagu qaadi doonaa ulii ba'sin shadiid ba'sigu waa xarbiga iyo dagaalka waxay markaa yihiin dad aada dagaalka u yaqaana waay sida saxiixaana waxaa soo gudagelaya bacdu ahli lcilmina ay rajaxeen bacdu ahli tafsiir wakhtiga aayaadku ay soo degayeen dagaaladii ka dambeeye o dhan oo ay ugu horeeyaan kuwii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu qaaday fii aakhiri xayaatihi oo wakhtigana aayaadkani ay soo degayeen dee fatxu maki wuu ka dambeeyey soo maaha oo waxaa ka dambeeyey khaswadii waxa weeye xunayn iyo hawaasin iyo daa'if iyo xaggaa rasuulku u qaaday sala allahu calayh wasalam oo waxaa ka dambaysay tii tabuuk iyo xaggaa rasuulku u galay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo soo gelaya khasawaadkii ka dambeeyey ee khulafaa uraashidiinku dadka ay ugu yeedheen yaa xuruubtii ahluridaa lala waxa weeye dagaalamay iyo kooxdii musaylama kuwii waxa weeye cumar uu qaadae faraha badnaa reer rom iyo reer faris iyo lagu qaaday kuwii cumaan ibnu cafaan uu qaaday radia allaahu canhu waardaah iyo kuwii ka dambeeyey ilaa bacdu ahli lcilmi ay yidhaahdeen xataa zaman akhirka gaalada lala dagaalami doono axaadiistu sheegaysaa soo gelaysa waayo lama cayiminoo cid gaara dee lama sheegin soo maaha cid gaara lama odhan ciddaa iyo ciddaa dagaalkeedaa laydinku yeedhaya sidaa awgeed waxa weeye saasaa lagu xambaaray bacdu ahli lcilmi ama bacdu ahli tafsiir oo cido gaara ama kuwa aynu sheegayna qaarkood sheegayna way jiraan si kastaba ha ahaatee rasuulka dabadii sala allahu calayhi wasalama cidda ugu yeedhay jihaadka iyo futuuxaadkii waaweynaa dadka muslimiinta waxay ahaayeen khulafadiisii bay ahaayeen khulafadiisii ayay ahaayeenoo sidaa awgeed baa aayaddan laga deliishanayaa khulafaau raashidiinkii khilaafadoodu inay xaq ahayd iyo markay jihaadka dadka ugu yeedhaan in la aeeca inay waajib ahay iyo ciddii aeecda ajar iyo abaal weyn in ilaahay kaga helayso ciddii adeeci weyde ee iska baalmarta ama khilaafadoodaba diidaana inay cadaabka aliimka ah waxa weeye loogu goodiyey oo ay la kulmayso alimaamu sicdiyu raxmatullaahi calayhi wuxuu ku odhanayaa tafsiirkiisa markuu aayaddaasi sheegayo wadalat hadihi alaayatu calaa fadiilati khulafaa'i araashidiin الdاaعيiنa لجiهاaد أhل البأس miن الناaس وأنhu تجiب طاacaتهm في ذaلiك waxay aayaddu tustay buu odhanaya fadligii khulafaaء raashidiinkii waayo jihaadka dadkii ahlulba'siga ahaa dagaalka waxa wey khatarta ku ah awooda awoodda lahaa in lala dagaalamo lala jihaado iyagaa dadka ugu yeedhan reer faris iyo reer rom labadii dowladood ee wakhtigaa ugu waaweynaa bay ahayn oo ugu ciidamadii iyo askarta badnaa soo ma goormaa la jabiyey wakhtigii cumar ibnu khaaab baa la jabiyey soo maaha marka isagaa dadka ugu yeedhay in lala jihaado dhul fara badan baa la furtay ya ilaa masar baa halkaa laga gaadhay wakhtigii cumaan bay sii faaftay wa anahu tajibu aacatuhum fii dalik iyo inay waajib tahay in arrinkaa lagu aeeca buuri halkan nuskhadaha qaar wuxuu qorayaa waayahay faawjaba lahum maa awjaba lahum buu qoraya marka waxaad moodaa inaanay sidaa haddii la ydhaa isqabanayn sidaa awgeed nusqadaasaa daahiroo fiican inoo taalla faawjaba lahum biaacati qaala wuxuu uhi wayarawna waxay aaminsan yihin ahlu sunua asalaata salaada aljumucata jimcaha iyo wakayraha kayrkeedba khalfa kulli imaamin muslimin imaam kastoo muslima lagu daba tukado baran kaana mid wanaagsan ha noqdo aw faajiran ama mid xun ha noqdo fain allaha maxaa yeelay ilaahay caza wajal farada aljumucata jimcaha wuu faral yeelay wa amara waxaan u faray biityaaniha in la yimaado ayuu faray sida ilaahay yihi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascuu ilaa dikr اllaah wadaru lbayc fardan faral yeelis baa ilaahay faral yeelay faral yeelistaasoo mulaqan sii daysan oo macnihii cid gaara iyo wakhti gaara midnaba aanu ku xidhan maca cilmihii iyadoo lala qaba ilaahay inuu ogaa tacaala isagaa sarreeye bianna alqaa'imiina in kuwa ku qumi doona jumcada dadka tukin doona yakuunu minhum uu ka mid noqon doona alfaajiru mid xun iyo walfaasiqu faasiqba ay ka mid noqon doonaan falam yastahni ilaahay ma soo reebin watan wakti ma soo reebin duuna waktin wakti sukadi oo ma odhan wakhtiga noocaasee sidaa aragtaan ee ciddaas idin tukinaysana ooga marka kalena iska daaya walaa amran amarna ilaahay ma soo reebin binnidaai dhawaaqa uu markaa fara liljumucati jumcada loo dhawaaqa duuna amrin amar kala sokadi macni ma odhan markaa ciddaa iyo ciddaas idinku dhawaaqda yeela marka kalena ha yeelina waaya mar haddii loo yeedho unbaa ilaahay yihi jalla wacalaa xagga dikriga ilaahay u degdega oo acmaasha iyo waxyaabaha kale ka daaya joojiya masaladan waxay ka mid tahay masaa'ilka ahlulcilmigu kutubta ictiqaadka ay ku sheegaan waana inagii hore ugu soo maray kutubtii hore qaarkood sida waasitiyada iyo waa inagii ku soo maray marka qof kasta oo muslim ah waa lagu daba tukan karaa hase ahaatee haddii qofku uu helaayo qof wanaagsan oo waxa weeyaan markaa dee toosan inuu isaga ku daba tukadaa fiican haddii aanu helahayn qof maalan faasiqa ama mubtadica mooyaane ma bannaana inuu jimcaha iyo jamaacaadka iyo uga tagu idhaahdo waa faasiq ama waa mubtadic kan samaynaya uu iskaga daba tukanaya mar haddii fisqigiisaas iyo bidcadaasi aanay diinta ka saarahayn oo wax diinka baxa aanu la imanahayn waa la yskaga daba tukanaya qofka idhaahda waa faasiq oo waxaan uga tegayaa ku daba tukan maayana isagoon gaalaysiinahayn waxay ahlulcilmigu idhahdeen waa min ahlilbidac dariiqadii ahlulbidaca ayuu kaasi hayaa oo aimatu sunna xaalkoodu sidaa ma ahayn khulaasadeedu taa weeye waxaa haddaba iyaduna meesha ku jirta wakhtiyadii hore horena waynu u ishaaree dadka madaxda ah iyagaa dadkana tukan jiray oo markay jihaad noqotona iyagaa jihaadka hogaamin jiray had iyo jeer ama cid ay dee u xil saareen oo amarkoodu ku socon jiray markay salaad iyo cibaado noqotona iyagaa dadka tukan jiray xataa barasaabada iyo maaragtay kuwa meelaha wadamada iyo maaragta loo kala diraa iyagaa salaadaha dadka tukan jiray gaar ahaan jumcaha oo kale meesha la isugu imanayo ahlulbeledku isugu imanayo iyagaa ka khudbadayn jira oo dadka tukan jiray ciidaha oo kale halka la isugu imanayo iyagaa dadka tukan jiray dee nooc walibana dadka wuu soo maray rag wanaagsan iyo qaar kaleba dadka way soo mareen qaar baa iska jiri jiray salaada dee taakhiiriyo wakhtigeeda ka saaro oo dhib badan dadka muslimiintaa soo mariyey marka calaa kulli xaal madaxdu hadday dadka tukinayaan waa lagu daba tukanaya waa lagu he daba tukanaya mar hadday dee dad muslimiina yihiin walo hadday doonaan ahlu fisqiba ha noqdaan ahlubidacba hadday doonaan ha noqdaan waa lagu daba tukanaya waayo waxaa laga fogaanayaa in jamaca iyo jamacaadka la seego iyo in tafaruq meesha yimaado tafaruq waa wax aada u dhib badan moogtay saxaabada ridwaanullaahi calayhimna arrintaasi way ka sugantoo dad maaragtay fisqi ku jira inay ku daba tukadeen waa ka sugan xajaaj ibnu yuusuf soo garan maysaan ya dee waa macluum markaa xaalkiisu salafka qaar baa gaalaysiin jirayba iska daa fisqi iyo waxaan iyada iska dhaaf qaar baaba gaalaysiin jiray haddana waxaa soo aroortay cabdullaahi bni cumar inuu ku daba tukaday oo markii cabdulaahi bnu zubayr uu maka joogay ee uu xajaaj iyo ciidankii soo weeraray ee uu gaarhka ka qabtay waxaa sugnaatay cabdulaahi bni cumar gurigiisu uu dhexeeyey labadaa qole ishaya magaranaysa madaafiicda isku garaacaya markaa waxaa la yidhi marna xaggan uu iskala soo tukan jiray marna xaggan ayuu iskala soo tukan jiray baa la yidhi wa garata wakadaalik cabdulaahi bn mascuud iyo waxaa ka soo aroortay nin la odhan jiray markaa cuqba oo wakhtigii cumaan ibnu cafaan kuufo barasaab ka ahaayo khamriga iyo waxaa cabi jiray aada u cabi jiray alwaliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd baa la odhan jiray cafwan inuu ku daba tukaday waxaa la yidhi dabeetana sida sharaxa taxaawiga uu ku soo raraayo salaad subax buu afar tukiyey isagoo show dee maaragtay sarkhaansanoon caadi ahayn ayuu tukiyey baa la yidhi afar buu ka saaray markuu dhammeeyey buu ku soo jeedsado suu yidhi asiidukum ma idiinsii kordhiya ya markaasay ku idhaahdeen baa la yidhi maa zilnaa mundu lyowma macaka fii ziyaada waxaad noo sii kordhisaa maantao dhan ziyaadaanu kula wadnay ya oo afar waatan waxa weeye salaaddii subax laga dhigay calaa kulli xaal way markaa iska jirtay waay marka masaladaasi masalada noocaasa weeye waxaa kaloo aynu baraarujinaynaa qofka muslimka ah haddii aanad xaaladiisa waxba ka ogeyn iyo caqiidadiisa qof dee iska mastuura wiye oonad adigu markaa waxba ka ogeyn iskaga daba tuko wax dhibana ma laha ha waxaana waxay dariiqadii aimada iyo salafkii iyo aimatul arbacahii khilaafsan baa la yidhi inaad qofka tiraa caqiidadiisa ogaada ku daba tukan maayo sax maaha haddaad hore u taqaanay dee waa halkeeda laakiin haddii aanad aqoon inuu iska mastuur yahay waa qof muslima iskaga daba tuko qaacidana waxay tahay man saxat salaatuhu linafsihi saxat liayrihi qofka mar haddii isagaa ay salaad u asaxayso man saxat salaatuhu linafsihi saxat liayrihi ayrkiina way asaxaysaa qofka kale ku daba tukadana way he way u asaxaysaa istidlaalkan sheekha markaynu usoo noqonno jumcaha oo kale ilaahay wuxuu faray marka laysugu yeedho in waxa weeye la soo ajiibo ilaahay wuu faral yeelay salaada jumcaha in la tukado la oga waa faral wey marka laysugu yeedhana in la yimaado ayuu ilaahay faral yeelay waktina ilaahay kuma xidhin meel gaarana ilaahay kuma xidhin cid gaara in lala oogana ilaahay kuma xidhin si mulaqahoo sii daysan baa ilaahay u faral yeelay waanu ogaa ilaahay jala wacalaa dadka jumcayaasha dadka tukin doona ama madaxa noqdaan ama mijee qaar aan wanaagsanan inay ka mid noqon doonaan ficlanna way dhacday dee soo maha ilaahay wuu sii ogaa isagoo sii ogaa ayaa haddana alla ma odhan jala wacalaa dadka xunxun markay soo baxaan ee fujaartaahi markaa salaada jimcaha ugu tegina masaajidana ha tegina guryaha iskaga tukada ilaahay ma odhan soo ma aragtid bal e waxa weeyaan in salaada la oogo oo masaajida la yimaado oo laysku jamacsado oo la soo baxo ayaa ilaahay jala wacalaa faral yeelay marka dee maxaa lagu qaydayaa hadalkaa ilaahay jala wacalaa maxaa lagu qaydaya la soco madaahibta ahlulbidaca ka duwan nimanka khawaarijta la odhan jiray dadka lamay tukan jirin waxay odhan jireen waxa weeye la tukan mayno qaarkood baa la sheegaa afartan sane inay masaajid la jaar ahaayeen oon maalina lagu arag magarata kuwan wakhtiyadan jooga ee markaa waxoogay fogina waa waxyaabaha qaar badan oo ka mid ay kaga waafaqsan yihiin kuwa hore ayay ka mid tahay qaar baa kutubtooda ku sheega inaan lala tukanayn ummaddan qaala wuxuu uhi wayarawna salaata aljumucata wakayraha khalfa kuli imaamin muslimin baran kaana aw faajiran faina allaha maxaa yeelay ilaahay caza wajalla farada aljumucata jimcaha ayuu faral yeelay wa amara biityaaniha waxaan u faray in lala yimaado fardan xaalo ay tahay fardan faralyeelis buu faral yeelay muطlaqan sii daysa maca cilmihi iyadoo lala oga inuu ogaa tacaala iyadoo lala qaba ilaahay inuu ogaa tacaala biana alqaa'imiina kuwa ku qumi doona ee dadka jubcaha tukin doona yakuunu minhum inuu ka mid noqon doono alfaajiru waalfaasiqu falam yastahni ilaahay ma soo reebin waqtan duuna waqtin waqti ma soo reebin waqti kale sukadi ma odhan waqtigaa gaarka ahuun ooga walaa amran binidaai liljumuca amarna ma soo reebin markaa loo dhawaaqo jumcaha duuna amrin amar kale sokadi ma odhan markay ciddaasi u dhawaaqdana ajiiba marka kalena ha ajiibina maala qaala wuxuu uhi wayarawna waxay aaminsan yihiin jihaadalkufaari gaalada in lala dagaalamo macahum ay maca alumaraa madaxda macooda in lala dagaalamo wain kaanuu haba noqdaan jawaratan kuwa jawr iyo dulmi samaynayaba ha noqdaan oo waxaa ka mid ah shaqooyinka madaxda saaran madaxda dadka muslimiinta u talisa jihaad ulkufaar waajibaadka waaweyn ee diinta islaamka ayuu ka mid yahay jihaadku asal ahaanna waa fardulkifaaye mararka qaarna fardulcayn buu noqdaa marka waa cibaado weyn oo shuruuddeeda leh oo adiladeeda leh oo axkaamteeda leh oo kutubta fiqiga sidaynu ku naqaano axkaam aada iyo aada u badan leh waana waajibaadkii waaweynaaye dee wakhtiyadii hore dadka muslimiinta la oogi jiray ee wadamo badan lagu furtay dhul badan oo maanta dadka muslimiinta ahi ay joogaan muslimiin yihiin ya oo diinta ilaahay ay gaadhay maxaa u sababaha dee jihaadkaasaa lagu gaadhsiiyey dhul fara badan fara badan fara badan oo muddo dheer culimo iyo dad muslimiin iyo ay ka soo baxayeen jihaadkaasaa dee lagu gaadhsiiyey waxa weeye islaamnimada ya waxaa dhici karta haddii halkii la iska fadhi lahaa islaamku uu ku soo dego on dhannaba loo kaceen inaanay waxa weeye dee markaas sidaa u baahdeen oonay u gaadheen marka jihaadku maqaasid waa weyn buu leeyahay waana waajib weyn weeye madaxdu ha yeeshee wuxuu ka mid yahay shaqooyinka madaxda ayuu ka mid yahay salaaxiyaadka madaxdu ka mid yahay shacabka uma yaalo waayo dee awooduma leh hadduu kaasi ka boodu idhahdo anaa jihaadaya kaa kalena halkaa kasii baxaysna idha ana waan jihaadaya dee ku suuro geli mayso wuxuu u baahan yahay madax hogaamisa wuxuu u baahan yahay awood wuxuu u baahan yahay xaaladda in la qiimeeyo wuxuu u baahan yahay dadka cilmiga iyo caqligaba leh iyo khibradda leh inay waxa weeyaan markaa isla eegaan waa arrin weyn weeye oo waxyaaba fara badan ay ku xidhan yihiin marka waa lala jihaadaya oo jihaadka waa loo raacaya waayo jihaadka inay dadka ugu yeedhaan dee waa khayr markuu ku idhaa kaali gaalada la jihaadni khayr buu kugu yeedhay soo maha khayr markuu kugu yeedho waxa weeye markaa laade hadduu doono isagu ku fisqi kaleba samaynaya ha noqdo waay wayarawna waxay arkayaan oo ay aaminsan yihin ahlu sunnuhu adducaa lahum madaxda in loogu duceeyo bilislaax wanaag inuu ilaahay hagaajiyo iyo walcafi uilad ay wabil cafi inay u iishaan in loogu duceeyo ila alcadli cadaaladda inay u iishaan oo cadaaladda ilaahay waafajiyo walaa yarawna mana aaminsana alkhuruuja in lagu baxo bisayfi seef calayhim korkooda madaxda waxa weeye seef loo qaatiyo qori masaa'ilkaa sheekhu halkaa uu ku sheegaya madaxday la xidhiidha waxaa ka mid a xuquuqdooda waajibaadka saaran waxaa ka mid a inay jihaadka dadka ugu yeedhaan hadday ugu yeedhaanna waa lagu adeecaya xajka markay dadka ugu yeedhaan waa lala xajaya waa inagii hore soo mara waxaa ka mid ah xuquuqday dadka ku leeyihiin wixii aan shar ahayn in lagu adeeco waxaa kaloo ka mida in loogu duceeyo ilaahay inuu hagaajiyo oo ilaahay uu islaaxiyo oo ilaahay cadaaladda waafajiyo waa in loogu duceeyo xaba dhici karta ducadaa loo ducaynaya inuu ilaahay aqbalo oo dabadeeta ay wanaagsanaadaan hadday wanaagsanaadaanna shaksi keliyaoo wanaagsanaada noqon maayee wanaaggaa madaxdu ay wanaagsanaadaan khayr fara badan baa ka dhalanaya xumaantay xumaadaanna shar badan baa ka dhalanaya sidaa awgeed baa salafka qaarkood waxay odhan jireen haddaan ogahay hal ducaahoo keliyahoo layga aqbalayo waxaan ugu ducayn lahaa suldaanka ama qofka madaxweyneha baan ugu ducayn lahaa waayo hadduu isagu hagaago waxa weeye dadkiiyo dalkuba way hagaagayaan dadka iyo dalkuba hee way hagaagayaan weeye naseexada loo naseexaynayaanay ka mid tahay madaxda sideedabana ahlulcilmigu waxay ku sheegaan kutubta ictiqaadka iyo kutubta sunnada in madaxda loo duceeyo oo khayr iyo wanaag loogu duceeya waa min calaamati ahli sunna calaamaadka ahlu sunnaha dadka khayrka la jecel bay ka mid tahay in la habaaro oo meelaha laga aflagaadeeyaana waxay ka mid tahay calaamaadka waxa weeye ahlulbidaca dadka iyagu aan maaragtay khayrka kala doonayn ee kursiga raba wayarawna waxay aaminsan yihiin adducaa lahum madaxda in loogu duceeyo bilislaax ilaahay inuu hagaajiyo iyo walcafi ay wa bilcafi inay u iishaan u ilad ila alcadli xagga cadaaladda ay u iishaan in loogu duceeyo walaa yarawna ma aaminsana alkhuruuja bisayfi calayhim in seef loogu baxo seef loo qaatana ma aaminsana waayo alkhuruuju cala alxukaam xukaamta muslimiinta in lagu baxaa laa yajuus ma bannaana qofka gaalka ah ee gaalnimo cad ku jira isaga kaa warkiisa halkaa iska dhig qof muslim ah oon gaalnimo cad markaa ku jirin oo madaxa in waxyaabo laga tirsanaayo darteed ama waxyaabo kaloo qaladaad uu sameeyey darteed loogu baxaa ma banaana axaadiid badan badan badan baana ku soo aroortay oo bukhaariga iyo muslimka burka ah oo riyaadu saalixiinku in badan uu ku soo rarayo o laga heli karo marka kolka dhibaatadu ay iska badato ee cadaaladdarra timaado ee dulmi yimaado iyo jawr maxaa xalah xalka rasuulkeennu uu inoo sheegay sal allahu alay wasalam waa in la sabro la yska sabro ilaahay la baryo dib la ysugu noqdo oo waxa weeye marka horeba ilaahay qofka xun dadka wuxuu ugu sallidaa xumaanta iyagu leeyihiin daraaddeed soo maha wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum madaxdan dadka dhibta ee daalimiinta ahi dee musiibooyinkay ka mid yihiin oo innaga waxa weye waa erag ah ee aragna marar badan markay dadka waxa weye madaxdu dhibaan askartoodu markaa dulmiga ay u fasaxaan dhib fara badan baa timaada markaa dhibtaasi dadka iskagama iman waxay ugu timi uun waxay galabsadeen marka taariku salaadku bato ee tuugu bato ee dadka qudhoodu ay shacabkiisu dulmiyo ee waxa weeyaan markaa diinta ilaahay laga fogaado ilaahayna wuxuu ku salidayaa cid waxa weeye dhibto madaxa ka garaacda ilaahayna ku salidaya si kastaba ahaatee xalku waa in la yska sabro inta laga raaxaysanaya ama ilaahay mid wanaagsan keenayo waana in layshagaajiyo waa in ilaahay la baryo xalku waa ka mana banaana in la ydhaha waxa lagu xalinaya awood xoog baa meesha lagaga saaraya haadaa laa yajuus waayo dhibaatada ka dhalanaysa ayaa ka badan tii markii hore taallay markii hore mafsada laga cabanaya soo maaha dee mid ka daran baa ka dhalanaysa marka waxa weeye sayfta la qaato soo ma aragtid qaacidada sharciga ahayna waxay tahay ee laysku waafaqsan yahay laa yuzaalu lmunkaru bima huwa ankaru minhu xumaanta xumaan ka daran laguma suuliyo laa yuzaalu lmunkaru bima huwa ankaru minhu munkarka hee mid ka munkarsan oo ka daran laguma suuliyo waayahay waxaa haddaba jira waxa loo yaqaana alkhuruuj cala alxukaam waa anwaac bay idhahdeen ahlulcilmigu noocyadaasi waxaa ka mid ah seef in la qaato waxaa kaloo ka mid ah in waxa weeyaan la aflagaadeeyo meelahaasi laga caayo warbaahintan imaka la isticmaalo waagii hore may jiri jirin marka ahlucilmigu waxay caddayn jireen mimbarada korkooda iyo meelaha la isugu yimaada iyo dadku dee maqlayaan hadalka halqafayaan in meelaha laga aflagaadeeyo meelaha laga caayo waa nooc khuruuja bay odhan jireen mana banaana maantana dee warbaahin baaba laysoo helo sidaa awgeed baa waxaa jira nooc khawaarijta ka mid oo alqaacadiya la odhan jiray baa jirta noocaasi qaacidiyada la odhan jiray waxay salafka qaarkood yidhaahdeen waa akhbathu lkhawaarij qacadu lkhawaariji akhbathu lkhawaarij sida bacdu salaf ay yidhaahdeen khawaarijta waa kuwa ugu xun bay ahaayeen haddana weligood may bixin baa la yidhi xabad iyo qori midnaba may qaada soo ma aragti oo sida alxaafid ibnu xajar uu yidhi kaanuu yuzayinuuna linnaasi alkhuruuj walaa yubaashiruuna dalik dadka ayay u qurxin jireen bixista inay baxaan oy madaxdan ku kacaan oy meesha iskaga kacaan ayay dadka u qurxin jireen laakiin iyagu may bixi jirin ma garatay xagga dambey waxa weeye maaragtay dadka ayay ka soo taxriidin jireen iyagu may bixi jirin alqacadiya ayaa la odhan jiray marka calaa kulli xaal madaxda in meelaha laga aflagaadeeyo in qori la qaato waxyaabaha noocaas waa afcaashii khawaarijta weeye afcaashii ahlu sunnaha iyo dadkii toosna ma aha lagamana faa'iido wax faa'iida adduun iyo aakhira midnaba arrinta noocaasa waxa weeye faa'iida lagama helo faa'iido lagama helo dhibaato iyo ahgardaamo iyo iska itixaanuun iyo ammaan darro mooyaane waxba taa faa'iide laguma gaadho waayo wax sharciga khilaafsan faa'iide lagu heli maayo wala alqitaala fi lfitna ay walaa yarawna mana aaminsana alqitaala fi lfitna dagaalka fitnada in la dagaalamona ma aaminsana ahlu sunnuhu oo ma arkaan wala alqitaala fi lfitna fitnada in la dagaalamona ma aaminsana fitnada maxaa looga jeedaa waqtu lfitna waa goorma waqtu lfitna waxa weeyaan bay ahlucilmigu idhaahdeen waa marka aan madaxweyne dadka laga amar qaata aanu jirin ee taladu isku dhex yacsantay ma fahamte ee dad badani quudaraynayaan inay kursiga ku fadhiistaan ee mid waliba dabeetana xaggiisa uu dee xoog iyo awoodda ka soo adeegsanayo madaxa laysdarayo midba mid waxa weeye madaxa ku dhufanayo ee fitnadu jirtay saa la isu dhex qaadayo wakhtigaa in la dagaalamo ahlu sunnuhu ma qabaan waa in laga fadhiisto guryaha la laasimo intay kala degayso ee xaalku hagaagayo waa inay gacmahooda ilaashadaan oo aanay waxa weeyaan maaragtay qof muslim ah dilin oy aada iyo aada u taxadiraan alqitaalu fi lfitna waxaa soo geli kara qataalkan dagaaladan qabaa'ilku dagaalamaan ayaa iyada qudheedu soo gelaysa markaa suwar buu leeyahy suwar fara badan ayaa alqitaalu fi lfitna uu leeyahay laakiin inta badan marka la leeyahay kutub alcaqaa'id suurooyinka ugu horeeye soo gelaya waxa weeye kaa aynu sheegayno sidaa awgeed buu odhanaya alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga sida ku sugan wاlfitnaةu hiya maa yanshaأu can اlikhtilaafi fi طalab اlmulki xayثu laa yuclamu almuxiqu min almubiل fitnadu waa kala duwanaanshaha ka dhalanaysa maxay fii طalab اlmulki raadinta madaxnimada iyo kursiga ku fadhiisigiisa kii hore tusaalahaan laysku waafaqsanaaba meesha ka baxay ama ha dhinto ama ha la eriyo ama ha iscasilo ama maaragta meeshii buu ka baxay cid rasmi oo kalena meeshii waxa weeye may fadhiisan saasaa laysu dhex qaada soo ma aragtid ya manay saldhigan shaki kuma jiro marka kursigu bannaanaado baalkan dee aad baa loo jeceliye oo aadamuhu aad iyo aad bay markaa u jeceliyiin oo waxaa la yidhi maalki iyo mulkigu dadka ilaa awalkii ka soo bilow maalka fitnatulmaal iyo fitnatulmulki waa labada waxa weye dadka halaagay fitnatulmaal iyo fitnatulmulki waa labada dadka halaagay laba suuradood oo isku xigaana ilaahay kaga warramay suuradda la yidhaahdo weylu likulli fitnatulmaal baa ilaahay kaga digay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil oo ku xigtana waa fitnatulmulki soo ma aragtaan marka calaa kulli xaal mar alla marka uu soo bannaanaado waxbaa dee saa u hirdamaya soo maaha waxbaa saa ugu hirdamaya dhibaatooyin baa imanaya dagaallaa imanaya waa in layska jiro aad iyo aad laysaga ilaaliyo dagaalkaa fitnada ah waa in aad iyo aad looga fogaado usuusha ahlu sunnaha anay ka mid tahay arrin dhayala maaha tarku lkhitaali fi lfitna waxay ka mid tahay usuusha waaweyn ahlu sunnaha wayarowna waxay aaminsan yihiin qitaala alfi'ati albaaqiyati kooxda xadgudubta in lala dagaalamo maca alimaami imaamka maciisa imaamka alcadli caadilka ahaa idaa kaana haddii uu xasilo wa wujida la helo calaa shardihim shardigoodii haddii lagu helo fii daalika kaasi loogu shardiyeye shardigii ay lahaayeenee caanka ku ahaa kutubta fiqiga meelaheeda lagu balballaadhin jiray haddii la helo waa lala dagaalami karaa masaladana haddaynu soo koobna waxay ku saabsan tahay alfiat albaaqiya waxaa la ydhaha waa kooxda xadgudubtay waxaa laga qaatay aayadda ilaahay yihi wain daa'ifataani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala lukhra baqad xadgudubto albaaqiya halkaasaa laga keenay kooxda baaqiyada ah ama xadgudbaysana waxay ahlulcilmigu markaa ku tacriifiyaan inay yihiin aladiina yakhrujuuna cala alimaami bitaawiilin saaiq waa kuwa madaxweynaha laysku waafaqsanya ku baxaya iyagoo aan iska baxayna cuskanaya maxay tawiil saaiqa arin lala eegi karo oo maaragta iyagoo qabsanaya xujo lala eegi karo oo saaiqa oo jaaiza iyagoo qabsanaya weliba dee awoodana leh kuwa noocaasa weeye alfiat lbaaqiya marka kolkaa uu meeshii madaxweyne joogo cadlii ee kooxdaana loo taag waayo waa loo raaci karaa madaxweyne ama imaamka oo waa lagala qayb qaadan karaa buu leeyay dagaalkooda dee kutubta fiqigaanay masaladan caan ku tahay shardigoodaa sheekhuu sheegayana waa shuruud baa jirta shuruuddaa waxaa ka mid a bay ahlucilmigu dhahay inay iyagu dagaalka bilaabaan kow inay dagaalka bilaabaan ayaa ka mid a oo ilaa dagaalka ay bilaabayaan lagu bilaabi maayo waxaa kale oo ka mid a shuruuddaasi in awood loo hayo awood lagula dagaalami karo in loo hayo haddaan awood loo hayn oo labada kooxood isku dhadhowiin ama isku awood yihiin dee dadka waxa weeye lagu lugoyn maayo dagaalkooda iyo fitnada iyo dhibaatada la gelin maayo waxaa kaloo ka mida inay waxawilanayaan oo tawiilkood tawiil saaiqa meesha uu jiro sidaa awgeed ba ahlulcilmigu ay idhaahdeen waa inuu madaxweynuhu ku dadaalo intaan lala dagaalamin haddii shubahaad cilmiga ay isku hagaajisteenna in culimada loo diro dee looga jawaabo oo laga jaahil saaro haddii dulmi iyo waxyaabo kale ay tirsanayaanna in waxa weeyaan maaragtay dee dulmigaa laga daayo oo la idhaha waxa waa laydinka daynaya soo noqdo dadka muslimiinta ha kala qayminina soo ma aragtid haddii tusaale ahaan oo kale ay xataa maal doonayaan oo loo helayo markaa dee in wixii la siiyo la ydhaha war iska qaatoo kaalaya ayaa ka sahlan markaa dagaalka iyo dhibaatada shuruud markaa noocaas ah ayaa jirta shuruud noocaasa ayaa jirta sidaa awgeed baa marka lala dagaalamayana way ka xukun duwan yihiin gaaladii iyo murtadiintii lala dagaalamayay oo kooda furdhadee carara laga daba tegi maayo kooda dhaawaca dhaawacma loo dhammayn maayo dib baa loo daweynaya waxa la odhanaya haddaba maaragta iska toobadkeena waxaa ha u noqonin xoolahooda lama animaysanayo xoolahooda laga qabto waa loo haynaya laga animaysan maayo soo aragt caruurtoodi iyo dumarkoodi waxaa la afaalan maayo sidii kuwii gaalada loola dhaqmay marka calaa kuli xaal axkaam gaara ayay leeyihiin wayarowna waxay u aaminsan yihiin addaara daartu daara islaamin daar islaam inay tahay oo laa daara kufrin daar gaale daar kufri aanay ahayn ha kamaa ra'atu lmuctasilatu sida muctasiladuba ay u aragtay macnii u aamintay iyadoo dad muslimiina meesha degan yihiin inay daarulkufri ku sheegaan daarulislaam bay ka aaminsan yihiin maadaama nidaau inta uu daa'insan yahay dhawaaqa bisalaati salaada la isugu dhawaaqayo iyo waliqaamatu iqaamada biha salaada loo aqiimayaaba daahirayni kuwa muuqda oo meesha ka muuqda intay daa'imsan yihiin wa ahluhaa ehelkeeduna mumakanina yihiin kuwa la awoodsiiyey minhaa dhulkaa oo awoodu laho iyagu markaa maamusho oo wato oo haysta aaminiin oo aaminku ah masaladanna waa masalo hadal badani ku jiroo khaiir ah wakhtigan aynu joognana waa masaa'ilka waxa weeye jira horena u jiri jira weeye haddaynu soo koobnona ahlu sunnuhu waxay aaminsan yihiin dhulka dadka muslimiinta ay degan yihiin iyagoo ay ka taliyaan shacaairta islaamka lagu oogayo laga adaamayo laga aqiimayo ciidihii la ysugu soo baxayo ee bishii rabadaan laga soomayo ee soomkii laga cilaaminayo shacaairta noocaasa ay ka jirto inay daarulislaam yihiin bay qabaan walow qaar gaali hadday doonaan haba joogaan mar haddii meeshu ay wadan muslim tahay muslimiintu u badan yihiin oo iyaga maaragta ay awood ku leeyihiin oo sidaa sheekhuu sheegay mumakaninayiin oo ay aamin ku yihiin oo iyagu ay u tashanayaan dhulkooda waa daar islaam weeye ma fahante daar islaam weye cala alcagsi min dalik meesha gaaladu ay ka taliyaana iyagu u tashadaan ee waxay doonaan ay fuliyaan waxay doonaan ay joojiyaan ee madaahirtii gaalada ay ka muujiyaan ee kaniisadihii ka buuxaan de iyaguna walow dad muslimiiniba ha joogaane waa daaru kufrin wey ma fahante saasay u kala duwan yihiin hadal badan baana ahlucilmigu ku leeyihiin khulaasadiisu waa kaa oo alimaamu shawkani waa ka odhanaya alictibaaru biuhuuri اlkelimati fain kana alawaamiru wanawahi fi daari liahli اlislaam bxayثu laa yastaiicu man fiiha min alkufaari an yataظahara bikufri ila likownihi maaduuna lahu bidalika min ahli اlislaami fahadihi daaru islaamin ولا يضر ظهور الkhصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس وعنه شيخ اسلام tilmaamaya رحمة اللahi عaليه marka la leey daartu waa daaru iسlاam iyo waa daaru kفri wax dhulka ku dhegan maahae garo اctibaarka dadkan kulba degan ee ku nool baale meel muslimiin deganaan jireen ayaa dee waanay dhacdaye muslimiintii inta laga qaaday baa gaala ku beermadaama dadkiiba way gaaloobeen daaru kufri bay noqonaysa werigii hore hadday doonto daaru islaam ha noqdo meel gaala deganaan jirtay oo muslimiini qabsanayaan ama dadkiiba ay wada islaamayaan dee daaru islaam bay noqonaysa soo ma aragti iska daa daarul kufriga iyo daarul islaamka waxay culimadu yidhaha masaajid imaka masaajidku soo meel wanaagsan maaha oo ilaahay jecelyihi haddii kaniisada loo roga ka waran oo intay balaaya qabsato dee tana ay kaniisad ka dhigto masaajid buu ahaanaya ya ma ahaanayo marka waa dadkan kolba degan ayaa axkaamta daarulkufriga iyo daarulislaamka iyo axkaamta badan ee ka dhalanaysa dadkan waxa weye sukaanta ahee degan bay raacaysaa oo ay tabacu noqonaysa markaynu ku soconno qowlkaa wadamadan maanta faraha badan ee dadka muslimiinta ay degan yihiin waa daaru islaam teenan ka soo qaad waa daaru islaam wey dad muslimiinaa degan wadamada kale faraha badanee dadka muslimiinta ay degayna iyagu ay awoodda ku leeyiin ee gaalka soo gelayaana uu noqdo gaal noqonayo fiisa la soo siiyey ya waxa weeye waa daaru islaam weeye xukunkaa guud bay leedahay lama dhoan karo waa daarulkufri waladu gaalada dee awooddoodu wakhtigan aynu joognaha iska badnaatee laakiin oo nufuud iyo dee galaangal iyo waxyaaba fara badan iyo tacaluqa ku lahaadaan wadamada muslimiinte laakiin dee intaasun lagu odhan maayo daaru kufriba intaa ku noqotay lama odhan karayo sidaa awgeed baa kuwa khawaarijta ah imaka jooga hadallada ay yidhaahdaan dhammaan wadamada dadka muslimiinta sheeganaya ay degan yihin waa daaru kufrina ay odhanayaan waa hadal aada iyo aada u khaldan qaarkood baa waxay idhaahdaan dhammaan waa daaru kufri makiyo madiini macal waa daaru kufri ya makada aragteen ee loo xajayo ee dadkaad aragteen oo xujaajta isugu imanaya ee shacaairta saad aragteen loogu oogayo ayay ku leeyahay xataa maka iyo madiina waa daaru kufri marka dee waa dariiqii khawaarijto halka iyagu ka taliyaanay haystaana daarulislaam weeye halka aanay ka talininahe waa daaru kufri weeye weerara lagu hekay weliba xaramaynkana si gaara ayay u beegsadaan waayo waa meel dad badan oo aqoonle ay joogaan waa halka waxa weeye islaamku uu ku soo degey waa halka shacaa'irtii dee xajku ay ka jirto waa meel khayr badani ka jiro si kasta oo markaa dee dacfi mararka qaar isaga yimaada iyo dhibaato waa meel khayr badani uu ka jiro marka waa qalcaadka waaweyn ee islaamka marka halkaasi aad iyo aad bay u beegsadaan oo dad fara badan bay hadaf utay kufaartay hadaf utay kuwa raafidada la idhahdee saxaabada iyo ahlu sunnaha neceb bay hadaf u tahay kuwa iyaguna dagaalamee khawaarijta ah ee madhabulkhawaarij ku socda ayay hadaf u tahay marka dhinacyo fara badan dad badan oo kala duwan ayay hadaf u tahay weeyo dagaallo fara badan ayaa iskaga socdaa waa tahay masaladaasina ta noocaasa weeye halkaasaynu maanta u dayn doonaa insha allahu tacaala subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilaik intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online